بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فصل في تعظيم العلم وأهله bal cilmiga iyo dadka ehelkiisa ah weynayntii la weynaynayay taas buu aduu fasalkeedii uu yahay markaa waa adigu cilmiga tacdiimkiisii iyo dadka ehelkiisa ah khaasatan dee waa ciddii wax kaba baranaya iyadana tacdiimkoodiiyo ixtiraamkoodii ayuu bal fasalkani uu yaalaaba wuxuuhi musanifku iclam waxaad ogaataa ana daaliba alcilmi cilmiga ruuxii dalbayay laa yanaalu lcilma cilmigii ma gaadhayo walaa yantaficu bihi kumana intifaacayo ilaa bitacdiimi alcilmi inuu cilmigii weyneeyo uun mooye oo kollay dee cilmiga weynayntiisu qayba waaban soo aragnay oo xaggii ikhlaaskii uulaba imanayay inuu waxa u dalbayaa naftaada aad jahli kaga saartid dadka kalena aad kaga saartid ilaahna aad ugu dhowaatid taasba uu yahay kana ilaaliyo wixii dee bal cilmigii madallasaynu ugu sugnaynu soo marre ay kuba sugan tahay iyo waxyaalaha kaba dhowro xurmadiisii uu dhowro iyo wa ahlihii ehelkiisii wa tacdiimi alustaadi waa ruuxan dee isaga uu wax kaba baranayo ama ustaadkii oo la xurmeeyo weynayntii iyo wa tawqiiri waa isla mid un tacdiim iyo tawqiire waa cadfi muraadifa oo tawqiir iyo tacdiim iminka dee waa macno keliyay leeyihiin faqad qiila waxaa la yidhi ma wasala ma gaadhinoo man wasala ujeeddadu ruuxii gaadhee martaba sare ama madluubkiisii helay dee jaanibkanba ilaa bilxurmati waa xurmo uun mooyaane wax kale kuma gaadhin uma saqada ma dhicin oo mansaqada ruuxii dhiceen madluubkiisii iyo muraadkiisii aan ku guulaysaneen gaadhina ilaa bitarki alxurmati xurmada ka tegeeday uu kaba tegay uun mooyaane wax kale adugu waa ixtiraamkan iyo tawaaducan jaanibkan iyo khuduucan iyo weynaynta tan iyo ama tawqiirkani kolley waa asbaabaha keenaya cilmigii saarkaa in laguba intifaaco ruuxu kuba intifaaco insaaf la-aan iyo bal matalan waxa weeyaan jaanibkan dee insaaf la-aan ama ixtiraam la-aanta waa adab xumadii aynu soo marnay oo waxay keenaysaa ruuxan cilmigiisi inaanu barako yeelan aanu kuba intifaacin oo tan baana hadalka ujeedadiisu ay tahay ma wasala man wasala macnaa man wasala maqsuudahu ilaa bilxurma wamaa saqada man saqadoon dee gaadhin maqsuudkiisii oo halkaa dhexdiiba kuba dhaca ilaa bitarki alxurmati xurmo ka tegeedun mooye wa qiila waxaa kaloo la yidhi alxurmatu khayru min addaaca xurmadu halkan bacda alixtiraam baan leenahay waxaa kale xurmo malaa yaxilu intihaaku iyaba xurmaba laba yidhaa ixtiraamkii iyadaa ka khayr badanba daacadii baa la yidhi oo dee waa noocan ama tawqiirka iyo ixtiraamkaasi daacadii way kasii mudan tahayba alaa tara min adarkayn ruux kastoo khidaab u ehla ayaa khidaabkani uu loo jeedinaya ana alinsaana insaanku laa yakfuru bilmacsiyati macsiyada kuma gaaloobo uu kuba dhacay dee macaasidii wa inamaa yakfuru wuxuu ku gaaloobayaa biistikfaafiha fudaydsi uu macsiyadii fudaydsado iyo wa bitarki alxurmati halkan xurmadii oo uu kaba tegay buu ku gaaloobayaa macnaa waa ku xoogaynayaa uun qowlkiisii uu ahaa xurmada iyo ixtiraamka qiimaha iyo mansilada iyo ahamiyada uu leeyahay oo ixtiraamkii isagaaba daacadii kasii mudan baaba la yidhi oo markaa wuxuu taasna uu xujo ugaba dhigay macsiyadu marka ay noqoto ruuxu hadduu dembi kuba dhaco wixii dembinimo uu garanayo inuu dembi yahay uu dembi ku dhacay dee waa dembi uu ka toobad keeno uune taasi kufri ma keenaysa macaasidii sidii qowlkii ahlusunnu ahaa laakiin hadduu macsiyadanba fudaydsanayo isagii baaba le waxani macsiyaba maaha waa fudaydsaday istikfaafka naftiisa oo dee waxa weeyaan ayo ayuu ku kufriayaa ama kuba gaaloobayaayo shaygii macsiyada hadduu banaysanayo hadduu arkayo inaanu waxani macsiyahayn macsiyo dhabana uu yahay jahli ruuxii loogu cudurdaaraano aanay jirin waa ictiqaadka caynkaas iyo istikfaafka caynkaasa isagoo ayuu ku gaaloobayaa kudhicitaankii waxa ku dhacaya uu samaynayo isagoo dembi u arkayoon istikfaaf xaggiisii jirayna laakiin dee shahwo ka qaalib noqotay ama hakawa ka qaalib noqotay inuu uguba dhacayo dacfiga bashar taasi macsiyun bay keenaysa kufri may keenayn laakiin istikfaafkii kufriguu keenaya tan buu leeyahay markaa xurmo la-aantan ixtiraam la-aantani ee waxay keenaysaa intifaac la-aan cilmigii aan laguba intifaacin iyo baltaa kollay adab dee xumona way tahay baabkan waa ti aan adabta iyo ahamiyada ay leedahay iyo waxyaalaha dee kaba dhalan karana waxaan hordhici hore kaba soo hadallayba wey marka wuxuu yidhi wa min tacdiim alcilmi cilmiga weynayntiisa waxaa kaba mid ah oo cilmiga xurmayntiisii iyo tawqiirkii cilmiga tacdiim almucallim ruuxii wax barayay dadka mucallimkii ruuxa barayay kaas oo dee ilaahay agtiisa haddii uu meeshii ikhlaas jiro mansilo weyn buu ku leeyahay waata bal waxa weeyaan xadiisba uu kuba yimi ilaah iyo malaa'igtiisa iyo xataa waa makhluuqaadkiisii kalluun bad ku jira iyo qudhanjo godkeeda ku jirtaaba inay ku salliyayaan calaa mucallimi nnaasi alkhayra dadkaa khayrka dadka baraya ay kuba salliyayaan daba ruuxii mansiladaas ba lahaa ee ixtiraamkiisii iyo tawqiirkiisii wuxuu kaba mid yahay cilmiga weynayntiisii oo dee weynaynta cilmiguna kolley waa waxyaalaha horeynuu soo marrayna iyo siyaanadiisuna keenaysa cilmiga in laguba intifaaco oo cilmi lagu intifaaco u noqdo qaala caliyun karama allahu wajhahu cali ayaa wuxuu idhi horena cibaarada waynu soo aragnay walow cibaaro ka dambaysay isagoo dikrigiisu soo yimi oo mar aynu soo aragnay malaa casharkii kan ka horreeya radia allahu canhu laakiin marka horreysayna karama allahu wajha waynu soo aragnay qaarka kitaabkana way ku soo noqon doontaa ee meelo kaloo badanna way dhacdaa marka amiiru lmu'miniin sayidinaa cali bnu abi daalib lasoo qaaday in la yidhaha karama allahu wajhahu horta mid weeyaanoo radia allahu canhu ayaa ka mudan kana weynba cibaaradan ah karama allahu wajha wejigiisa allaha ka raameeyo allaha ka raalli noqdo hay waxa uu yihi waridwaanun min allahi akbar jannada gelitaankeeda iyo naciimkeedao lagu guulaysta waxa ka weynba raallinimada ilaahay oo ridwaanka ilaahay marka in ridaha loo dalbayo ee calaamadna isagaba noqotay curfi ahaan dadkii saxaabada ah marka la hadal qaado in la sheego isaga dee qolooyinkii kaba sii fadliga badnaa sida abubakar iyo cumar iyo kuwii kale kaba hoos isa uu kaba fadliga badnaa taas baa horta cibaaradan kaba mudan in kana mudan oo kana weynba ee laakiin waa cibaara soo noqnoqoto kutubta dhacda waa suurtagal dee in shiica xaggeed ay kaba bilaabantee waxa ibnu kathiir ba raximahu llahu tacaala tafsiirkiisa waa suurat laxzaab kolley in allaha malaaikatu yusalluna cala nabiy aayaadka maxalaha tafsiirkeedoon ayaa wuxuu yidhaahaa cibaaro waxaa in badan oo ama wax badan oo qolooyinka kutubta qora ama naskiya cibaaradoodii u qaalib noqotay in cali lagu gooni yeelo in ama la yidhaha calayhi salaam waayo kutub kala duwan bay taasi dhacdaa kuwa shiicadu dee qariibba maaha ee kutub nayl awdaarka meelay dhacdaayo dee ma odhan karno imaka fatxulbaari meelo way dhacdeen laakiin ma ama faadima calayhi asalaam laakiin ma odhan karno waa cibaaradii iyo khadkii xaafido kutubtu dee nasi badan baa kuba yimi taas haddii dee nuskadii uu isaga fartiisii ahayd baaban u tiirin karnaa kuwo kala duwan way dhacdaaba cibaarada kale calayhi asalaam haddaba wuxuu leeyahy in calayhi asalaam iyo lagu gooni yeelo min duuri saa'ir asaxaaba ama waa tan wadee karama allahu wajhahu markaasaa muxuu yidhaha waa cibaarada ibnu kathiir whada wain kana macnahu صaxiixa lakin ynbagii an yusawa bayna aصaxaabati fi dalik xagga macnaha marka buu leeyahay calayhi salaam waxaa dhici karta adigu dee kalaam kale ina yeertay isaga wuxuu leeyahy macnuhu صaxiixaba ahaadee laakiin waxaa mudan in صaxaabadii la simo arrintaa lagu simo bal xagga kolley calayhi salaam kalaam waa kuba sugan yahay oo marka ay tahay khidaab calayka asalaam hadday tahay dee ruux nool iyo ruux dhintay oo qabrigiisii bal iyadoo la salaamayo tii dee waa labadiiba waa la odhan karaa laakiin markay siiqo qaa'im u timaado calayhi salaam oo kale ayaa waxa dee culimo kala duwan ba waxay qabaanba inay la tahay dee saa salligii oo kale calayhi salaatu wasalaam oo kale oo ah ee inay taasi shicaar ambiyada iyo rususha uun loo isticmaalo ay tahay oo dadka aan loo isticmaalahayn oo axad oo culimadii ka mida taas iyo calayhi salaam iyadoo saa la odhanaya aan loo isticmaalin arrinkuna markii dambena dee shicaar nimankaa shiica iyo dadka ahlulbidaca shicaar uuba noqday bal kuwa leeyihin waa waxay ka dhici karta imaka hoose qowlkiisa dee kolley kuwo kalena way jiraanoo bal arrintaa ka fudaydinaya taas kolley imaam nawowina raximah llahu tacaala kitaabkiisana aladkaar dee waabuu leeyahay kalaam buu ku leeyahay markuu salliga rasuulkaba hadlayo umuurahaas salli calaa gayri alambiyaa laguma salliyo ama siiqadan salaamta laba isticmaalo iyadoon tabac loo isticmaalayni istiqlaal ahaan loo isticmaaliyo waxyaalaha jira iyo baltaa karaahadeed iyo umuuro ayaa kuba sugan bal wuxuu leeyahay isagu macnuhu saxiix haba ahaado markaa labadoodu israaciyo calayhi salaam iyo karama allahu wajhahu laakiin waxa fiican saxaabadii in arrintii la simo oo wuxuu leeyahay fa ina hada min baabi tacdiim ay takriim wa takriim markan la leeyahay karama allahu wajhahu ama calayhi salaam waa baab tacdiim baa loolaba yimi iyo karaamayn iyo maamuus deeta labada sheekh iyo huwa abubakar iyo cumar marka saxaaba laga hadlaya haddii ashaykhaan la yidhaha waa abubakar iyo cumare labada sheekh iyo amiiru lmu'miniin cuhmaan ibnu cafaan ayaa wuxuu leeyahy awlaa bidalika minhu radia allahu canhum ajmaciin ilaahay dhammaanba ha kawada raalli noqdee dee kol hadday tacdiim iyo takriim baabkeed loolaba imanayo in la simay ahaydo labadii sheekh waa abubakar iyo cumar iyo waxa weeyaan cuhmaan waa dee markan eegno muctaqadkii ahla sunna in markaasna waa in tartiibtooda khilaafada walow cuhmaan iyo cali markay noqoto bacda ahli sunna qowlkooda uu ka duwan yahay in saa ay khilaafada u kala horreeyeen fadligooduna yahay oo taa ay u tartiibsan yihin taas baa kaba mudan buu idhaa oo iyagaa halkaa kaga awleysan nin imaam macruufo safarini kolley cumdatu axkaamkana waa sharaxay sharxiisla dhowaan kashfu lisaam isagoo mujalada ah waa soo baxay waa la madbaceeyey oo kale musnadka imaam axmedna hulaatiyaadkiisa nafasaatu sadri lmukmad layidhi uu ku magacaabay ayuu kuba sharxay inta hulaatiyaadkiisa waliba sharax heer sare ah aada u qiimo badanoo laba mujalladoo waaweyn kuba madbacaysan manduumatuladaabna waa leeyahy haddaba kitaabkiisa khidaab lalbaab baa wuxuu soo qaadaa hadalkan ibnu kasiir ayuu ku soo naqliya markuu hadalkiisa soo naqliya dabadeed ayaa laakiin muxuu ka cabiraa qad daaca dalika washaaca wamala'a duruusa waalasmaac laakiin arrinkaasi buu leeyahy markuu hadalkan ibnu kasiir soo naqliyo arrinkaasi waa faafay oo wuu baahay duruustii waa suxuftii iyo dhegiina waa buuxiyo ujeeddadu had iyo goor way soo noqnoqdaan taas markaasaa wuxuu la yidhaha cibaaru soo naqliya bal karama llah waja waxaa loo yidhi malaa isagoo barhkood ay kuba sheegayaan dee isaguna hadda sheece markaa wax kama soo noqon laya qaala alashyaakhu wainamaa khusa caliyun biqawli markaa biqowli karama allah wajahu liannahu ma sajada lisanamin qad wuxuu leeyahy cali waxaa lagu khaasilay karama allahu wajhahu in la yidhaaho liannahu maa sajada lisanamin qad de isagoo yar oo rasuulka ilaahay gurigiisa joogo rasuulka ayna soo koriyey oo kafaalo qaatay aabihii oo faqiir ahaa owlaadna ay ku badnayd baa isagiiyo jacfar lakalay dee isaga ay kala qaadeen adigu waxa isaguna uu cali qaaday jacfarna axada acmaamihim markaa isagoo yar baabuu deeto waxa weeyaan islaamkii yimi rasuulkii ilaahay saasuu kuba raaco waqtigaasuu kuba islaamay markaasananba isagu uma sujuudinoo tan baa dee takarama allahu wajaho saxaabadii kale uu kaga duwan yahay markaasaa wuxuu kaba cabira hada insha allahu laa ba'sa bih wallahu lmuwafiq haddii dee marka jaanibkaa la eegana wax baasiyo ku sugan karama allahu wajaho in la idhaan laakiin bal taasna waxay imanaysaa dee saxaabo kale ayaan helaynaayoon sanan uba sujuudin oo dadkii fil islaam kuba dhashay ama yaryaraayee dee waxa weeyaan iyaguba aan sanam usoo juudinin saxaabadiiba ahaa kale iyagaba radia allahu canhu baa la yidhaahe karama allahu wajaho lama yidhaha iyagoo arrinkan laba wadaagsanaya bal in waa waxyaalaha jirta kolley hay-atu kibaar culamaa lajnat alfatwa addaa'ima sacuudigiina kolley waxyaala way leeyihin fatwa ay leeyihin oo taalimkan ku tacalluqsana way jiraan iyagoo le bal arrinku waa arrin shiica iyo dee saxaabadii kaleen iyaguba fil islaam kuba dhalatayba kole haddaan la odhanayn ma mudna laakiin bal waxaan leeyahay jaanibka karama allahu wajahu anigu tashriif aada u weyn oo imika ugu sugan oo ma arko waxaa meeshii kaba mudan cibaaradana radia allahu canhu baa ka weyn oo kaba qiimo badan oo taasba waxay la tahay inaan wax weyn oo imika halkan ku sugani aanay jirin bal waxaan leeyahay waxaan dii yar tilmaamayaa un cibaaradan iyo dee hadaladii culimadu ay yidhaaheen qaybo kaba mid ah oo wax la isweydiin karo bal waa taa aadmeelana idin tilmaamay ee kitaabka idinku dhaweeya aada hadallada kaba arkaysaan ibnu kathiir oo kale raximah llahu tacaala tafsiirkiisa waa suurat laxzaab marka muxuu yihi sayidna cali ana cabdu man callamanii xarfan waaxida ana anugu cabdu man shaksi addoonkii baan ahay callamanii xarfan waaxidan xaraf keliya ruuxa i bara addoon baan u ahay inshaaa daaca ujeedadu wuxuu tilmaamaya deynay ruux hore ruux kale addoonuun uma noqonayo waxa weeyaan suurtagalla markaas iyada taasi dee dariiqa ma noqonayso ruuxan xorta ahaa inuu addoomobow dee ruux kale addoon u noqdeen waa mansilada iyo qiimaha uu horta leeyahay mucallim sheekhii ama ustaadkii iyo xaqa weyne uu ku leeyahay ciddii u waxbaray haba yaraado wixii uu kaga faa'idaystay xaqa weyne uu ku leeyahay taas inshaa allah hadduu doono waa iibsan karaa weeye u iibin wainshaa actaqa hadduu doono uu xorayn wainshaa istaraqa hadduu doonona addoon buu igaba dhiga dee asiir isaga u ah taabic isaga u ah khaadim u adeegaye waxaan leenahay arrinku wuxuu tilmaamayaa uun mansilada weyne taasi uu leeyahay bal hadalka macnihiisa xadiis marfuuca soo arooray oo dabaraani ay wariyeen oo lafdigiisu ahaa man callama aaya cabdan aayatan min kitaab illahi fa huwa lahu cabdun ninka addoon bara aayad kitaabka ilaahay ka mida addoon buu u yahay laakiin xadiisku ma sugna bal culimo waxaa lagu xukmiyey inuu mawduuc yahay kutubta qaarkood ha dhaco digrig ha yimaadee lafdigaasoo marfuuca dabaraaniya ay soo wariyeen man callama cabdan aayatan min kitaab illahi fahuwa lahu cabdun isaga waxaan leenahay wax rasuulka ilaahay ka ama kaba ansaxay maba jirto bal dee waxaa lagu xukmiyey mawduuc saa dee ibnu taymiya fataawihiisaba kuba yimiyo dee ama qolooyin kale mawduuc bay kuba xukmiyeen isaga taa bal waxa taas oo adigu mawduucnimay kuba xukmiyeen waxaa kaloo dee ay soo naqliyaan oo jaamica khadiib iyo jaamica ibnu cabdilbar iyo xilyaha uu leeyahay abu naciim xilyatulawliya iyo kuba sugan oo ay shucbo laga soo dee markaa hadalkiina iyo dee kutub kaleba kutubta taraajimtiisa kala duwan maa katabtu can axadin xadiidan ilaa wa kuntu lahu cabdan maa xayi waa hadal shucba leeyahay anigu ruux ama shaksi xadiid kamaan qoran iska daa wax ka badan ee xadiid ilaa aan kaba qortay waxaan u ahay amaan u noqdaa addoon waa si uud adigu u tawaaducayo un weeye oo ad inta uu nool yaho dee isaga naftiisa cibaaro kaloo laga soo naqliyo ruuxan xadiis ama kaba qortay intii anigu aan u ime waa xadiidka dalabkiisii in ka badan baan ziyaaradiisa kuba soo noqnoqday shaafici baa isna waxaa lagaba soo naqliyaa raximahu llahu tacaala alxuru man raacaa widaada laxda wantama ilaa man afaadahu lafda waa hada shaafici ruuxa xorta ihi waa ruuxa man raacaa widaada laxdatin waa waqti yaroo kooban laxdo kalgacaylkeed suxbadeed ilaaliya oo ruuxay dee mar kulmeen ee mar adigu widaad dhex maray ama suxba ay dhex martay aad iloobinee xusuusanee taa ruuxii kuba dhowra ku matalan ku xidhiidhiya wantamaa ilaa man afaadahu lafdatan u nisbo sheegta ciddii lafdo waa kelimo ufaa'idaysay u nisbayso kollay jaanibkaas iyo aqwaashii ahlucilmigu xaggaas waabay badan tahay gees kalena waxa weeyaan arrintani waa baab ixsaan iyo baab abaal weeye ruux maalin qada kuu qaaday ama koob shaa kuu shubay ama wax yar kuu taray baaba la xusuusnaadaa oo ruuxu ku talagala inuu balmi inuu abaal kaa celiyo u xusuusnaadaa u mahadnaqa ee ruuxii wax aad aakhi ilaahay ugu dhowaato aakhiro aada mansilo fiican ku mudato dhib aad kaga badbaado ku sheegay ku baray taasi iyadu dee abaal la celin karaanu ahaynba waa wax kaba weyn ee dadku laakiin jaanibkan adduunyo way garanayaan beryaha hore waa la garan jiray raggaase laakiin beryahan dambe noocii adabtii iyo jaanibkaasi ay luntay waxaa laga yaabaa ruuxa maalin koob shaha uba qaaday inuu xusuusnaadu islaaha abaalkii celiyo oo wax wax kuu taray laakiin kan kale uu intaa laba joogay inaanu danba kaba gelin oo xusuusnaa garan baynu xataa waxu tarayna inuu ixsaan abaal ku leeyayna aanu garan kana hadda waa kaa qada maalinna uu xusuusnaado oo dee kolley waa noocan waxaa marka dambe yimi adab xumad adigu jaanibkaas adigu kaba yimi un waqad unshidtu fi dalika shicran wuxuu yihi waxaa laygu inshaaday arrinkaa shicir ciddii dee adigu u inshaaday maka halkan iyo sheekhi uu ka maqlay muu sheegin ciddii shicirka lahayd ma sheegin shaarixa kitaabka sharxa kaba dhigay almushfidu inuu cali yahay kii ujeedadu shicirka lahaa taas ma jasminayo ra'aytu axaqa alxaqi xaqa almucallimi waawjabahu xifdan cala kuli muslimi laqad xaqa an yuhdaa ilayhi karaamatan litacliimi xarfin waaxidin xarfin xarfin waaxidin alfu dirham adugu waa noocun jaanibkaa caddaynteed in ra'aytu waxaan arkay xaqa alxaqi xaqa ugu mudan u xaq mudsan xaqa almucallimi mucallimka xaqiisa wa awjabahu ka ugu waajibnimo ama ugu adag weeye xifdan xagga ilaalin la ilaaliyo calaa kulli muslimin oo waxaan arkay xaqa ugu xaq mudsan inuu yahay ama ugu adagay xaqii mucallimka inuu yahay ka ugu dee adag xagga ilaalintiisa la ilaalinayo ruux kastoo muslima inuu xaqa mucallimka yahay faqad xaqa macnaa jawajaba wahabata weeye waxaa sugnaaday oo dee ah wax xaqa oo sugan an yuhdaa ilayhi in loo hadiyeeyo haddamaha dee markaan leenahay xaqaasuu leeyahay inuu isagu ow dadkii inuu xaqaa ku leeyahay oo dee ikhlaaskiisa uu dhaawacamo dadkii xormo ka doono tacdiim ka doono in loo khidmeeyo ka doono wix iyaga xaggooda u keelaya taa hore inuu soo marro in qaradkiisa uu noqdo ilaah daraaddii iyo ilaahay ugu dhowaanto oon aada ugu dhawaato oon waxaa niyadiisu ahayn iyo doondoonkiisu aanu ahayn way haddii kale ikhlaaskiisii ayaa dhaawacmaya oo dee nin qarad kala dooniyo wax kala doonayuu noqonayaa laakiin tani waa tii waaqac ahayd isaga xaggiisa ma ahyuda in loo hadiyeeyo karaamatan karaamo ahaan waa tamyiizaan bay ku nasiisan tahay litacliimi xarfin waaxidin xarf keliya baritaankii in loogu hadiyeeyo alfu dirhamin waa faacilkii ama naay faacilkii an yuhdaa wey an yuhdaa ilayhi karaamatan waa min ajli lkaraama litacliimi xarfin waaxidin liajli tacliimi xarfin waaxidin alfu dirhamin lakin dee kolle wax isu dhigma maaha waa shay adduunyo oo aan qiimo lahayn kana waa shay ukhrawiya haddii ikhlaas jiro niyadii fiicnayd ay jirtaba wey maxaa taa loo yihi faina man callamaka xarfan ruuxa xarafku baro mima taxtaaju ilayhi fi ddiin waxyaalahaad ugu baahantahay diin ah waa xaraf xarafki waa kelimo ama wax ka badan oo aad diintaada ugu baahnayd ruuxa ku bara fa huwa abuuka fi diin waa waalid diineed weeye oo waalid diineed buu noqonayaayo dee ciddan aan waxooda ku intifaacayna xataa kuwa hore kutubtooda aan ku intifaacaynaana dee ducay inaga muteen iyo barashadood iyo ducadooda waayo waalid diineed bay inoo yihiin mashaayikh bay inoo yihiin haba fogaadeene dee ruuxana xag marka la eego diin ahaan oo barhkood baa soo naqliya dee alaaba salaato aabihii ruuxa dhalay iyo kaa isaga waxbaraya iyo dee waman zawajahu tan dee inaguba aabadnimo dadkeena laba laga dhigo oo kale bal muhimku waxa weeyaan waa xaq weynun buu leeyahay wey wa kaana ustaaduna wuxuu aha ustaadkeennii asheikhu alimaamu sadiidudiin ashiraaziyu raximahu llahu tacaala kani mar dambena wuu soo noqon doonaa bal intaa haddaan helo wayo laakiin fiima dalactu iyadoon in badan tatabucay dee waa kutubtii xanafiyada ee wixii ii suurtagelayeyna aan ka tatabucay ee dee taraajimtoodaasi alfawaa'id albahiya iyo aljawaahir almudiya iyo kitaabkan qaali qaari iyo waxa weeyaan weli nin keliya aan arko laqabkan laho ninkana waxaad moodaa nisbadana ma lahayn xaggan inuu isaga u sheekh noqdona dee marka taariikhaanimay saacid ahayn oo bal markaa waxba ninkaas laakiin imaka waxaan leeyahay tarjamo imika uu leeyahan hayaa ma jirteen raximahu llahu tacaala yaquulu qaala mashaa'ikhuna raximahum llahu tacaala mashaayikhdii waxay yidhaaheen man araada an yakuuna bnuhu caaliman ninka doona inankiisu inuu caalim noqdo fayanbagii waxaa habboon an yuraaciya alghurabaa'a min alfuqahaa'i inuu ilaaliyo dhowro dhaqaaleeyo kuwa ghurabada ah ee fuqahada kam dadka aan dee bilaadoodii joogin ee waxa weeyaan fuqahada ah ee ghurabada ah inuu kuwa nooc dee karaameeyo oo uu ilaaliyo dhowro wayukrimahum uu maamuuso wayudcimahum bal uu waxquudiyo wayucadimahum uu xurmeeyo wayucdiyahum shayan uu wax siiyo ujeedadu dadkaa dee waxa wax loo siinaya loo dhowraya loo xurmaynaya waa liajli lcilmi maaha shaksiyadooda waa waxaan cilmigan ay xambaarsan yihiinee diineed dee taasna cilmigii baa la xurmeeye ma aha in waxa weeyaan wax shaksigii la xurmaynayo dadkan shaksiyadooda laguma xurmayn jirin abu mucaawiya maxamed ibnu khazima oo xagga saxiixa muslim inoogu soo noqnoqda oo xalayna inoogu jiro acmash ninkan kaba wariya nin dhalabu hasan xaliba sheegayay ayaa haarun rashiid raximahu llahu tacaala baa dee majliskiisii uu yimi ama dee isagaaba u yeedho hadiyo goor culimada waa xidhiidhin jiray xurmayn jiro markii cuntadii lasoo dhigay waa amiir almu'miniin waa ninka hadda bilaadii islaamka andalusun baa kaba maqnayd halkay mulkigiisa iyo uu intuu xukumayay gaadhsanaa buu isagu qaaday oo waana indhala iyo isaga ugu shushubaya faraxalkii oo markii dambe uu yidhi miyaad garanaysaa cidda kugu shubayso dee isagoo indhalay oo ma arkayn bay buu yidhi oo dee waa alkhaliifa ijlaala lilcilmi maaha dee abu mucaawiyanimo ee waa cilmigan uu xambaarsan yahay xadiidkii rasuulka ilahi ba xamed kaa weynaynteed iyo xurmaynteed ama isaga riwaayo kale waxaad saa u yeeshay waa liijlaala lilcilmi buu ku yidhi bal markaa arrinku waxa weeyaan maaha markaa waxaan ay xambaarsan yihin taasi waa cilmiga weynayntiisii waa diinta weynaynteedii bay markaa noqon fain lam yakun ibnuhu marka wuxuu leeyahy tan oo kale ilaah baa dee idinku abaal marinaya shay oo haddii ruuxa inankiisu caaliman noqon waayo yakunu xafiiduhu caaliman waa haaliban dee kolley maaha wax hadiyo goor saasiban dabdi inay noqonayso xafiidkiisa ayaa caalim noqon wa min tawqiiri lmucallimi mucallimka xurmayntiisa waxaa kaga mid a allaa yamshiya amaamahu hortiisa waa dee waa nooc adabtii bay yar dhimaysaa bay leeyihiin oo waana adabtii dee la dhowriyay tani kaba mid ahayd haddaba inaanu hortiisa socon walaa yajlisa makaanahu meeshiisiina aanu kuma fadhiisan walaa yabtadii aanu bilaabin bilkalaami hadal cindahu isaga agtii ilaa biidnihi isaga idankiisa u mooye walaa yuksir alkalaama cindahu hadalkiina inaanu agtiisa ku badin ilaa biidnihi isagoo dee idankii inay jirto mooye walaa yas'ala aanu weydiin shayan isaga shay cidda malaa'igta markan uu dee caajisan yahay ee wixii aanu u nashaadaysnayn ee si aan dajar u iman ta'adi iyo dhibsi aanu u iman inaanu cinda malaalati iyo cindamaa yadajar ama cinda dajari aanu weydiin wax wa yuraaciya alwaqta waqtiga uu ilaaliya ku munaasibkaa dersi iyo taas ama waqtigii dersiga loo xadeeyay un uu dhowro walaa yaduq albaaba haddii u yimaadana albaabkii aanu garaacayn bal bal yasbiru muxuu yeelayaa yasbira maayo yasbiru baan odhanaa wuu sabrayaayo xataa yakhruja ilaa uu soo baxo laakiin taas waa nooc ixtiraam adigu bal waxaan leeyahay hadalkan hadal kaba dheer oo waxyaalo kaloo ziyaadaha kulansaday a'immadu cali ibnu abi daalib bay u tiiriyaan kollayna kutubta qaarkood sida labada jaamic ee khadiib iyo ibnu cabdilbar iyona isnaadkooda ay kusoo naqliyaan imaam nawowi iyo amsaashi iyo dee ibnu jamaaca iyo qolooyinka iyagoo kutubtooda isnaadkooda ay xadfantahay ama aadaabta kaba hadlaana way soo naqliyaan oo bal hadal intana kaba dheer ama waxyaalo kaleoo kala duwanna kulansado laarka tibyaankana haddii ilaahay noo dhib yareeyo inaan kuba aragno laakiin muhimku waxa weeyaan umuurahani waxay leeyihiin adabkii ayay dee ikhlaal iyo nuqsaani ugu sugan tahay ama waa adabka tagii si adabta ahayd bay yar khilaafsan tahay marka waa adabtiisi loo dhowro dee iyaduna nafciga iyo waxtarka lahayd ayay leeyihiin waxyaalaha laba yimaado bal xagga tan ugu dambaysa uu leeyahay albaabkiisa iyaanu garaacin dee kolkole waxaa dhici karta isagii inaanu dhibsi uu dhibsanayaaba jirin oo taasi dee meelo la fadhiisaano aanay jirin oo ruuxu uu laba iman kara haddii waqtigu waqti munaasiba yahay laakiin xagga sabirka dee amhilo kala duwan baan helaynaa kutubta inooguba sugan oo dalabadu ay taa yeeli jireen bal waxyaalaha ugu sarreeya waxaa kaba mid ah daarimi iyo bayhaqi iyo keyrkiiba waxa ma keyrkoodba waxay wariyeen waa rag kala duwan isnaadkuna waa isnaad xasanaan ibnu cabbaas ay kaba wariyeen inuu yidhi waxaan helay riwaayo aada uga dheerna way jirtaa taa aan soo naqon karayne waxaan markii dee rasuulka ilaahay wafaaday dabadeed cilmiga intiisii badnayd waxa cilmigii rasuulka iyo axaadiistiisii ansaar baa agtooda ku sugnayd waayo way badnaayeen oo dee beledkoodiina waa la joogay markaasaa maxaa dhacaysay buu leeyahay markuu bilaabay cilmi dalabkii ay noqotay dadka ansaareed ee cilmigii rasuulka ilaahi iyo axaadiistiisii aya inuu cilmigii ka faa'iidaysu kaba bartay oo bacda wafaati rasuulillahi sala allahu caleyh wasalam waxay dhacaysay inuu ruuxu yimaado sa zayd ibnu thaabit iyo ubay ibnu kacab ama keyrkoodba u yimaado isagoo cilmi doonaya ee waqtigiiba waxay noqonaysaa waqti qayluulo ah ama waqtigan duhurdhowya ama harhkii inuuba yimaado deetaa muxuu ka cabiray ibnu cabbaas in kuntu la aqiilu cinda baabi axadihim walow shi'tu udina lii walaakin abtagii bidalika diba nafsi waxaa dhacaysay awqaadda qaarkeed inuu noqdo oo dee sidii cilmigiina waqtigiisuu dhowrayaa taasna waa nacay isagii inuu albaabkii kuba garaaco ama haddii xataa uu isagoo ninkan ku yidhaah ii kaalay waayo iyadoo rasuulka ilaahi lagu karaamaynayo way u iman lahayn ibnu cammi rasuulilaahi sala allahu calay wasalam weye ayaa haddana wuxu leeyahy halkaa albaabkiisa maradayda barkanayay iyadoo cadceedi ku dhacayso kolkol ay xagaato khamsiinkii uu kuba dhacayo anigoo doonaya bal matala haddaan doonana waa lay fasixi lahaym laakiin waxaan doonayay dee naftiisa diibkiiyo isagoo qisdigii raaxo qaatay inuu iisoo baxo markaasuu weydiinaya waxaa sida xaakim ya ay wariyeen oo uu yidhaha wahada aslun fi tawqiir alcilmi xaakim baa wariya eetuu yidhaha asal buu ku yahayna xagga waxaweynaya fi tawsiir markaa mucallim ama sheekh oo kale weynayntiisa wuxuu soo naqlinaya markaa inuu markaa dee uu usoo baxuu yidhaha maxaa yabna camri rasuulillahi maad cid ii soo dirtid ilaa goormaad halkan kuba sugnaydoo anaa kugu xaq lahaa anaa ku xaq lahaa inaan ku yimaadaan odhanayay buuri kollay zuhri oo kale iyo curwat ibnu zubayr iyo kutubta taraajimta inooguba sugantahay bal waxyaalo taa lamid oy laba iman jireen waata uu sheegaya imaka halkan wa filjumla isku duuduubo jumle ahaan iyo khulaaso ahaan iyadoo hadalkii la murteynayay yadlubu wuxuu dalbayaa daalibkii ridaahu ridihiisa oo wixii isaga raalli gelinayay wayajtanibu sakhada wixii dee isaga dajar ama cadho kuba keeniyo ta'adina uu iska ilaalin wayamtathilu amrahu wixii amarkiisina uu qaadan laakiin waa arrin muhimuu ku qaydo waa fii gayri macsiyati illah wixii hadduu mubaax yahay weeye laakiin aan macsiyo ahayn oo hadduu dee wax macsiyaa uu isagu yahay ka amraya iyada markaa ma adeecayo waayo fainahu laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq makhluuq lama adeecayo ilaaha khaaliqa wax macsiyadiisii oo dee haddii makhluuqa daacadiisii iyo inuu rabbi uu markaa adeeca ay u gudboonaatay ilah buu adeecaya inuu dee rabbi caasiyo iyada markaa ilahay buu adeecaya makhluuqii buu caasiyaya kollay lafdigana xadiid axmed iyo xaakimi ay wariyeen oo saxiixa ayuu lafdigani kuba yimi laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq ama saxiixayn cibaaradoodii inama adaacatu fi lmacruuf taasi saxiixayn bay ahaydba kama qaala nabiyu sala allahu alay wasalam si rasuulka ilaahay yidhi ina shara annaasi man yudibu diinahu lidunyaa gayrih dadka waxa ugu shar badan waxaa diintiisii suulinaya baabiinaya cid kale adduunyadooda oo ujeeddadu ilaahay buu caasiyaya si uu ruux kale u adeeco ama madax ha noqoto ama dee sheekh ha noqoto ama cidu doona haba noqoto wixiina wax macsiya ay ku sugan tahay markaa diintiisii buu baabiiyey muxuu u baabiiyey waa ciddan kale u adeecaya adduunyadiisii si ugu taxsiiliyo kaas baa dad uguba shar badan bal iyada laa daacata limakhluuqin waa nigaa imaka inuu xadiid ishaarayo ama xadiid macnihii ay tahay kalaamkani sheegay oo halkaa inooma takriijsana ciddii waraysayna waa taan soo sheegay laakiin kan kale hoosta ayuu idinkuba sugan yahay oo lafdi ibnu maaja wariyay min shari innaasi manzilatan cinda allahi yowma alqiyaamati cabdun adhaba aakhiratahu bidunyaa gayrihi waa ibnu maaja uu kitaabkiisa ku sugan yahay buusiirina isnaadkiisa zawaa'idda sunanta ibnu maaja waa kitaabkan misbaaxu zujaaja laydhaa ayuu isagu ku taxsiiniyaa laakiin marka leega albani sunanta uu ku leey tacliiqa uu sunan ibnu maaja kuba leeyahay iyo daciifuuljaamic labadaba isagu waa daciifiya ese imaamkaas buusiri ayaa isagu taxsiiniya xagga marka leega isnaadkiisa waa lafdigiina markaa ibnu maaja ku sugnaana waa lafdiga xagga hoose inooguba qoran wa min tawqiiri xurmadiisa waxaa kaba mida tawqiiru awlaadi waman yatacallaqu bihi kole waa nooca ay culimaduna dhowri jireenba xagga marka laega ziyaara iyo dhowritaan iyo waa xaqan ay garteen iyo ciddii dee xaqa kuba lahayd abaal kuba lahayd ay xidhiidhin jireen waa nooc xidhiidhineedun min tawqiiri wa tawqiiru awlaadihi waman yatacallaqu bihi iyo ciddii kuba tacalluqayso dee cali ibnu madini baa tarjamadiisa siyarka ay kuba sugantay cabdiraxmaan ibnu maadi xaaskiisii inu bacda mawti dee uu tegi jiray had iyo goor u ziyaaran jira dee kolle min waqaa'ic kala duwan baa culimadna waxay soo naqliyaan laakiin qisuu soo naqlinaya aan eegi doono wa kana ustaaduna shaykhulislaami burhaanuddiin iyo saaxibu lhidaayati raxmatullahi calayhi saaxibu lhidaaya waan soo baranay waana sheekhad iyo goor wax ka soo naqliyo haddaba sheekhaas baa wuxuu aha yaxkay mid soo naqliya ana waaxida min kibaari a'immati bukhaara nin imaamyadii bukhaare raggoodii waaweynaa kaba mida ayaa wuxuu aha kaana yajlisu majlisa darsi majliskiisa halkan oo kale xalqad iyo darsiguu fadhiisanayay wa kaana yaquumu fii khilaali darsi darsiga markaa dhexdiisa inta darsigu socdona waa ka axyaanan marmar buu kici jiray fasa'aluuhu way weydiiyeen can dalika faqaala wuxuu yidhi waa arrin mubaalaqa ay ku sugantay tan maaxan leenahay maaha dee adab imaka aan dee u helayno aan u tabriirin karno ina bna ustaadi waa sheekhayga inankiisii yalcabu maca sibyaani caruurtuu la ciyaarayaa fi sikati dariiqano waa dariiqaa sika waa dariiq wayajiu axyaanan ilaa baabi lmasjid awqaada qaarkeedna wuxuu imanayaa masjidka kadinkiiso faidaa ra'aytu markana ka aqumu lahu tacdiiman liustaadi anoo ustaadkaygii weyneynayaan ilmaha yare halkaa iska ciyaarayeen ogaanba u kacaya bal adigu waxaan leeyahay tani waa nooc yar mubaalaqo oo xagga marka leega kicitaanka iyada mid weeyaan oo ahl fadli ma loo kacaya mise looma kacayo kolle kutub xataa nooca loo alifay baa jira imaam nawowi baaba kaba mida risaalo uu dadka ahlufadliga kicitaankii oo loo kacayay leeyahay risaalo madbuuca ibnu markaa ninkan ibnu madkhal maya waxaan leeyahay madkhal le ibnulxaaji la yidhaahna risaalo uu iyada ku tatabucu dee mid mid ugaba hadlay isagoo taa ku diidan buu leeyahay labada risaalo guud ahaana xaafid maxajar baa fatxulbaari sharaxiisa kuba soo talkhiisiya wixii de bal matalan ictiraadkii ibnu madqain ibnulxaaj iyo nawiti uu yidhi iyo bal umuurahaasoo waa gaar dee kolley waqaaci kala duwan oo xaggii kicitaankana waan helaynaa waana umuuro waxaan leeyahay labadii dhinacba kutub aan ay jirto madbuuca iyo cid bal matalan labadoodiiba intay isu geysay dee bal wixii naqdiga wajiha iyo wixii kalena kalaba saaraysay waa imaamka naaqidkaa laakiin horta waxaan leeyahay ninkii ruuxii isagoo ahlucilmigaha inuu jeclaysto doono in loo kaco iyada taasi kolley waa nooc waa shahwo ayay ila tahay iyo waxa weeyaan wax toosanna maaha waana ti aynu soo marnay in ruuxu hadduu cilmigii u baranayo inuu dee liyujaariya bihi sufahaa aw liyujaariya bihi lfuqahaa aw liyumaariya bihi sufahaa aw liyatakhayara almajaalis ama yasrifa wujuha annaasi ilay inuu dee naar mudanayaba taas baynu soo marray horta inuu isagu jeclaysto doono bal ma aha taasna oo dee rasuulka ilaahi ba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiis buu ku yihi ruuxa jecel doona an yatamasala lahu rijaalu qiyaama dadku inay u kacaan ay isu taagaan oo kale falyatabawan maqcadahu min annaar taa isaga waa nooc dee isweynayn bay kuba sugantahay ruuxii ahlu cilmiga ahaa ee toosnaa ilaah ka cabsanayeen dabigii maaha taas laakiin waa jaanibka kale de waa dadkii wixii bal ahlalfadli iyo taas xurmayntooda bay umuurahaasi tahay ama ilmo yaro halkaa ku ciyaaraysani waa nooc mubaalaqaan leenahay laakiin haddaan eegno waqaa'ic kala duwan oo iyadna dhacay bal qisooyin ku sugan siyara calami nobala oo mujaladka sagaal iyo tobnaad kolley imaam ama nin caalimo qaadi aha faqiha ibnu fudayma la yidhaaho ayay ku sugan tahay tarjamadiis xusein ibnu axmed baa magaciisa la yidhaha fudaymadna meel bay kuba adigu ibnu fudayman ayaa waxay dahabi baa soo naqliya tarjamadiis ay kuba sugan tahay baa waxa uu jirtay abu sacdi samcaani ninkan kitaabul ansaab lee caalimka ahaa ee kumayaalka sheekhadiisa ay gaadheen ee rixlada badnaa ayaa wuxuu yihi awowgii baanu isagu wax ka aqristay dee aabihii imaka mahuba aabihina kolley caalim bu aha dabaqadiisiina way tahay inuu isagu lakiin horta awowgii abulmudafar ninkan qawaadicul adilaa leh ayaa waxaa dhacday iyadoo rixlo ay u baxayeen ama asbihaan ay kuba socdeen qaafiladuna mala meel ku dhow magaaladii uu deganaa waa khusrujard bayhaq buu qaadi kaba ahaa asxaabtii iyo talaamiidii bayhaqina weeye ayuu oo kutubtiisa qaarkood looga soo qasi jiray ayaa dariiqa ayaa ku dhowaa halka uu degan yahay intay raaxiladii isagi iyo nin kale iyagoo lugeynaya dhalinyari iskaga soo beydheen bay isiraan sheekha bal intan raaxilada waa ka gaadhi doontaane ama qaafiladu socoto qaafiladii ayay dooneen ajzaa ka mida macrifatu sunan walaahaar oo iyagu sheekh kale intay ka aqriseen aanu sheekhaasi riwaayo intaa u lahayn inay isagii ka dhegaystaan waxay yimaadeen majliskiisii xertii way salaameen oo iyagu xaggoodaba ma eegin sheekhii baa soo baxay oo markaasu yihi maxaa doonayseen waxay yidhaaheen laba juz baanu doonaynaayo kitaabkaa kaba mida qaafiladuna dee kolley way kasoo yar horreeyeen dariiqu laakiin dariiqay marayeen halkaa maahan markaasuu yihi waxa weeye deetuu yidhi waxaan u malaynayaa sheekh cabdijabbaar inaad ka maqasheen kitaabkaoo labada juz dee tasaa ugu baahan tahin waana sii jirtay waayo wuxuu ogaa labadaa juz inaanu dhegaysan oonu bayhaqi kaba dhegaysan deetu wuxu uhi way fiicantay caawa iska hoydoo noo hoyda oo laakiin arrin muhim aan leeyahay markaasaan dee soo noqdaan ay iga dhegaysan doontaan oo wuxuu yihi waxaa inankayga ii soo sheegay waa nin weynoo odayo markaa qaadiba ah faqiihna dee ninkaa loo soo qastayaba ahaa inankaygiibaa ii soo sheegay ana ibna ustaadii jaa-in fi lqaafila ustaadkayga inankiisiibaa qaafilada la socda qaafiladu la socda marka waxaan doonayaa inaan u tagoon salaamo meesh meel buu magacaabay halkaa inta tago halkay qaafiladu mari doonto inaan salaamoon soo yar kaxeeyo su-aya ama noola yar joogo markuu saa yidhi uu magacaabayna waa ninkan la hadlayana abu sacdi samcaani ayuu qoslay ama muusood u yihi miyaad garanaysaayo dee tuuhi waladii bayna yadeyg waa ninkan adiga hortaadaba taagan ninkaad sheegaysa sheekii baa halkii ka dhaadhacay oo u dhawaadayba inuu ooyo ama u dhawaaday inuu lugaa kaba dhankoodo ayaa mamarti geliyo kutub wixii uu doonaya siiyey wixii uu dhagaysigay marka waxaan leeyahay waa nooc bal taasi way jirtay laakiin iyadu waa isbaab kale ama dee suuradan kale kitaabka inoogu sugan oo kale waa nooc yar mubaalaqaan leeyahay wa kaana alqaadi qaadigu wuxuu aha alimaamu fakhrudiin alarsab alarsabandiyu bal dabdigu waa taasoo uu idin xarakaysan yahi waa saxsan ay xarakaysan tahay alarsabandiyu arsabandina waa qariyo kolley magaaladii weyneyd ee marwo aan kaba dheerayn oo waxay dhahan iyad iyo marwo laba farsakh baaba u dhexeeyey sheekhan iyo dee qolooyin kaleba waa loo nisbeeyaa ninkan waxa weeya taas buu haddaba wuxu uhi ninkaas fakhrudiin bal qolay nin aduu qolay nin arkay oo kitaabka tacliiq yar ku lahaa wuxuu ku fasiray nin maxamed ibn alxusein abu jacfar kunyadiisu ay tahay oo marwana qaadi kaba noqday oo caalim ahaa iyo shan boqol iyo koob iyo tobankii dhintay buu ka dhigaa inuu ninkan uu sheegayaa jirto kolley waana sidaa markii hore aan u qaatay laakiin markii tarjamadiisi iyo arrimihii iyo sheekhan kaluunka wax kasoo naqlinaya la tatabucay kolley way isqaban weyday oo ninkan imaka uu ninkaasi aan leenahay fakhrudiin baaba la yidhaha ama maxamed ibnu xusein shan boqol iyo koob iyo tobankii hijraduu dhintay sheekhan uu leeya waan u khidbaynaye bal weliba haddii muddo dheer a u khidbaynayana waa afar boqol iyo soddonkii nin dhintayoo isma qabanayaan laakiin markan tarjamadiisii tatabucay ninkaas oo kale marka la eega alfawaa'id albahiya iyo ninkaasi ninkan lamuu kulmin abu yaziid abu zayd ibn dabusi waa talaamiidiisii buu kaba sii qaato bal marka waxaan leenahay walow laba nin aan kutubta xanafiyada taraajimtooda oo meeshan loo nisbeeyo labadaba maxamed ibn xusein la yidhaaho mid isaga wakti uu dhintay iyo wakti uu dhashaani sheegin kan laakiin aan sheegayno kolley ma noqonayo dee kutubta qaarkoodna ama meelo qaarkood tacliiqaadka kitaabka qaarkoodna ninkan ay magacaabeen arrintu taas maaha bal haddii aan nin kale isku taago waan soo sheegi doonaaye bal waxaan leehay fakhrudiin ilarsabandi ninkaa fakhr alqudaadne la odhanaye magacaale kolley ma noqonayo ninkaasi abu zayd lamuu kulmin ee talaamiiddiisiibuu wax ka qaatay adugu bal ninkaas baa muxuu yidhi wakaana suldaanu yaxtarimu suldaanku uu xurmayn jiray waa suldaankii ninkii barwaar markaa haystay ayaa xurmayn jiray gaayat alixtiraam dee cilmigiisa daraaddeed iyo mansilada uu leeyahay wayaquulu markaa isagaa odhanaya waa fakhrudiin wuxuu odhanayay inamaa wujidtu fii hada almansibi waxaan wajadtu fii hada almansibi barhkood bay hada almansiba dhacday oo fiida la gooyo waxaan helay oon kuba gaadhay mansibkan haddii aan san dee imika ku dayno oo waxa lay helay anigoo mansibkan ku sugan oo ujeeddadu waxa weeyaanun maqaamkan waxaan ku gaadhay mansibyada waaweyneed dee suldaankiina uu saa ii xurmaynaya aan kuma gaadhay bikhidmati lustaadi waa ustaadka khidmadiisii kolley halada shaaficina waxyaalaha falax keenay inay taasi ahayd ayaa kuma sugnaaye waayo fa innii anigu kuntu waxaan aakhiduhu mid u shaqeeya alustaada alqaadiya alimaama abaa yaziidin abaa yaziidin iddabuusiya abaa yaziid addabuusiya ninkaasaan u shaqayn jiray u adeegi jiray bal ninkan horta abaa yaziid sabaa nuskadeena dhacday laakiin kutubta taraajimta waxaa ku sugan kunyadiisa abu zayd inay tahy yaziid inaanay ahayn nusooyinkii tacliimkeen arkay sabaa kuba sugnayd addabusiyana dabuusna waa qaryo iyo bukhaare udhaxaysay bukhaare iyo samarqand udhaxaysay bay dabuusa la odhanayo taa loo nisbeeyey barhkoodna dabuusiya ay kutubta ay barhkoodna saa ay kuba dabdiyaan magaciisa waxaa la yidhaahaa cubaydullaahi ibnu cumar ibnu ciise ibnu ciise addabuusiy adigu magaciisu waa cubaydullahi ibnu cumar baa la yidhaa kutubta dahabi waa waxa dhacay intan arkay waa siyarka taariikhda maan eegin laakiin siyarka iyo kitaabkiisa alcibar labadaba halkaa cubaydullaahi imaka aan leeya cabdullaahi isagoo yidhi laakiin dee kutubtii kale taraajimta ayaa ninkan cubaydullaahi soo dhigatay iyo kutubtii bal matalan labadan kitaab ee dahabi baan ku arkay isagoo cabdullaahi isagu kaba dhigay waa nin isagu kolley caalim ahaa qaadina ahaa waxay dahabi iyo ibnu khallikaan saaxibu wafayaat alacyaan iyo keyrkood ba yidhaahaan huwa awalu man wadaca cilma alkhilaaf cilmiga khilaafka ujeedada waa cilmigan dee khilaafkan aimada masaa-isha isku khilaafsan yihiin iyo bal jaanibkaas iyo dee jadal iyo waxyaalana waa la xiidhsan yahe cilmiga cilma alkhilaaf ay dhahaan ninkii dejiyey ninkii ugu horreeyey buu ahaye wujuudkaba usoo saaray oo dee kitaabkiisa taqwiim ladilla ee ilaa waqtigan madbuuca kaasba waa dee kutubta wixii laguma bilaabeen dee markii dambaa dadkii ka dambeeyeyna madhabaha kala duwan ay kuba raaceen waa ninkii ugu horreeye muujiye cilmiga cilma alkhilaaf la yidhaaho kolley afar boqol iyo soddonkii hijirada ayay ahayd barhkoodna sidee labayo soddonkii bay kaba dhigaane bal afar boqol iyo soddonkii bal ninkaas weeye haddaba waan u shaqaynaya buu yihi wa kuntu akhdumuhu waan u adeegaya wa adbuqu dacaamahu dacaamka cuntadiisaan karinaya talaatiina sana nuskada shaarixa kuma sugna talaatiina sana soddon sandood ee waan u adeegayo cuntadaan u karinayan weeye walaa akulu minhu shayan waxna kamaan cuni jirin ujeedadu maaha cuntadan waxaan u karinaya ad wax ka cuntida taa may ahayn oo qarad halkaas iyo maslaxa igu jirtay ee waa isaga adeegii un anigu waxaan ka qaadanaya may jirin qaradkaygu wuxuu ahaa khidmadiisa un bal muddada waxaa leeyahay talaatiina sana bayna qowsayn un baan iska dhiganayna meedhee maaha kitaabka sidaasaan kuma dayna waayo nuskadii sharaxa kuma sugna cibaaradu nusko farana ma hayo bal taas walaa kul minhu shayan waa sida dee khidmadoodii una wakaana shaykhu sheekhi wuxuu ahaa alimaamu alajalu shamsu laimati alxalwaaniyu qad kharaja min bukhaara bal tani waa qiso kale oo intan fiqrada ilaa safxada kale barhkeedu waxay ku tacalluqsan tahay sheekhan iyo tan culimadna kolley taraajimtooda in la bartaa shay aada iyo aada u muhiimo weeyo fawaaid kala duwan bay inoo leedahay bal fawada ay leedaho imaam nawowi raximahullahu tacaala kitaabkiisa taadiib alasmaa walugaatna bilowyadiisa kuma soo qaado tarjamadan shamsudiin alxalwaani ayaan insha allahu tacaala cashirkan ka dambeeya kaba bilaabi doonaa waayo iyadna meelo ishtibahlo barhkood si kale ay uba sharxeen ama cid kale ay kuba tarjameeyeen baa inoo yar dambaysa wax la arka waqtigii inka badan bay naga yar qaadan kartaa wallah subxana watacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا